biyaha magaalada hadda boqol kiiba sideetan waa galaan tuula hadda webiga ku taallo oo hadda haddana fiyu ma jirto waa wada go-doon kurtigood laakiin townkii magaalada boqol kiiba sideetan way galeen hadda baadiya u buxu hayaan hadda biyaha mafaad hadda dadka odayaasha horumarka hal qarni hal qarni ka hore u dambaysa laleeyaha boqo oo talyaanigii uu xiraya hadda bax marka maxaa saameynhu magaalada ku yeesheen markii ay galeen gudoomiye saameynta ay ku yeesheen awelna rababkii mahiigaanada ahaa saameyn ku yeeshayo oo degmadanu wada laamiho soo gasho malaho baabuurtii loorka raashinka albaraf usoo istaaga buurta markuusoo dego loorka bariiska oo bariiska buubuurka la yidhaaha hadda afartan doolar konton doolar ka ah magaalada alka sixir bararkaas dadkii sixir bararkaasaa qabsatay dadna awelna waxay ku noolaayeen beeraha oo beeraley ahaayeenoo beertiis haddana saddex daawo uma bixin oo saddex sano uma bixin sababaad arkayseen weligay ma arkin qof bini-aadan coos cunaayo waa markii iigu horreyso on arko baahi waa ar qofka baahi waa hayso waa arkay laakiin haddana baahi coos kuu gudahayso oo wax kale jaliinka aad marisa la weyhayo markaa ka hor ma arag waxaan maqli jira dadka tahriiba kaayadoodii cabeenaan maqli jira marka tahriib waa macnaha waxa waaye mogta adigu nolol raadi iyo kibir iyo baalka wax ku geeyay waa adoo biyaba saxaa helayo haddaad iyo baxda kaadi cabto waxa waaye mogtahay waa walax adigu dooratee laakiin qof gurigeedii joogta oo waxay ku cunto weysay oo coos naf ka raadaysa horta nolosha nolosha horta gobolkan saasay male iyo baxadana waa saa-id baahi iyo biyo iyo iyo waxaa iskugu darmay iyo rafaad qof kasta xataa gobolka hiiraan iska dhaafa degmada aad dadka waxaa jira jaalida ah oo jira dibadaha war degmada aad ka tagteen oo dadkiina ay joogaan war hooyada haddayna saas gaarin way ku soo socotaa hooyo soomaaliyeed maanta haday hoos coos cunayso oo aad ku fiirsato hooyadaa beri siday noqonaysa moogta dhibaato laysku fiirsa dhibaato laysku fiirsaylad marka meesha ugu daran oo dhibaatada aad ku aragtay ma gudaha magaalada jallaqsiba mise waa tuulooyinka wa waa hadda meesha dhibaatada ugu badan aan kusoo arkay tuulooyinka waaye durgoosa lidaa meesha laakiin tuulo kale waaba qalbigaaba ii diidaba waayo haddii aad hooyadii hadda cooska cunaysayaa si kama ugu tegay haddaan soo noqdana hadda haydihii degmada joogaan waxaan idhi war hal qarash hal aruursho ganacsatadii wixii aan isku aruursho si hadda aan dadkii hadda cooska cunayay inta aan dawladda gaarin degma ahaan iyo bulsho ahaanan waxaan idhi muxsiniin noqda sadaqa la baxo dadka cooska cunaayo war cawa sii nooleeya inta aan dad ka helayno gurbad ka helayno marka howlahaasaan hadda usoo tuulo kale maba tegi karinba saa laakiin waxaa qiyaasi kartaa qof weyn markaa tahay mas-uula qofkii beer ku noolaayo beertiina saddex sano u bixin xoolo kalena aan lahayn wiilna ou dibad u jirin qof kale u shaqayseen iyo baxdana aan soo xoogsanayn biyana ay go-doonsheen dhacyaha iyo wiyaamkooda xataa waxay yidhaheen bixba anaa doon ku tegay marka dadka saasay wada go-doonsan yihiin dhibaatadaasaa wada haysato ilaaha naga kor qaadi kara laakiin qof kastoo bili-aadana oo gobolkan ka soo jeeda ama soomaaliya ama bili-aadana qof jir damqada leh ummadda waxa waaye waxay rabaan in la garab istaago dadku waa ba-aan marka hay-ad hadday tahay hadday dawlad tahay hadday qof kastoo dabiirle ay tahaba dhibaatada meesha aan kusoo arkaa uun muuqata sidayna uba ay weli u dhaflaadahay oo lama daaweyn